jaamacadda hargeysa sanadkii saddexaad oo xiriireen qowati ardayda jaamacadda kulan korlanka qaado wal akhriska kaasoo uus agaasimay maktabka jaamacadda hargeysa gudoomiyaha maktabka jaamacadda maxamuud cusmaan iyo doctor cabdirashiid gudoomiyaha akademiyadda jaamacadda hargeysa yanankureen ku hadlay muhiimadda wal akhriska usulaya ardayga kalaab riidhinka ku jira qaybta guruubka ku jira ee inta badan laabreeriga jooga annaga si gaara ayuu noogu suntan yahay tixgelin gaarana uu leeyahay waayo qofku inta badan wuxuu ku dadaalayaa keligii inuu wax aqriyo ardayda kale waxaa laga yaabaa inta badan arday kale ay ku xidhan yihiin oo waxaa laga yaabaa qof kaleu sugayaa laakiin ardayga kalaab riidhinka waxaa laga yaabaa buuggiisa casharkiisa hawshiisa uu wadanaya marka waxaan aanu arrinkan loo samaynayaa hadday riwaar tahay iyo hadday tahay kalaab riidhinba ujeeddadu wax kale ma aha ardayga inuu dhiiragelin qaato buug qoro harumar sameeyo waayo dadkan wax qoraa ee buugaagta qoraaba dee adeer waxuunbay akhriyeen waxbay fahmeen oo buugtanay fahmeen beej kastaad akhridaa waxbuu kuu kordhinayaa akhriska inaad wax akhridaa macno weyn ayaa ku jira aqoontu waa akhris kolba inta aad akhrido ayaad fahamtaa ood weelaysaa ood ku dhaqantaa akhris inaad akhrido keliya macno badan samayn mayso laakiin inaad weelayso ood habdhaqankeediiyo dhaqankeedii la timaado ayaa macno weyna waxaan aaminsanahay attitudekiinii amba qiyamkiinnii amba halkaad taagnaydeen intaydaan buugaagtan bilaabin iyo maanta inaad kala duwan tihiin sidoo kale hana kumada ee mas-uuliyiinta jaamacadda hargeysana si wada jireen ku dawaayay muhiimadda kulankan iyo wal akhriyowka tartankuna waa nolosha waxa ugu wanaagsane xaasidnimadu ma wanaagsana inay isxaasidaan laakiin inaad nolosha ku tartantaan waxa weeye mid aad iyo aad loogu baahan yahay labreriga ugu weyn east africa laabreriga ugu quruxda badanna wuu idin sugayaa meel wanaagsan oo aan laydinku yeedhin kolba meel oo barnaamijyadan oo kale barnaamijkan oo kale laabreriga gudihiisa lagu qabto oo dhisan ayaa inoo soo socota waxaan u dhiirigelinayaa ardayda ugu fiican inay noqdaan berito shalayto halkan aan fadhiyo qof kalea fadhiyey aniguna berito waxaan idin rabaa inaan qaar idinka mid ah hablaha iyo inamadaba aan ku wareejiyo laakiin ma rabo inan iyo inan aan waxba akhrisane waxaan rabaa inan iyo inan soo dadaalay oo tartan ku soo baxaya shahaadada ee baan haystaa ma aha shahaadadu waxa weeyaan maxaad ka garanaysaa waxa kuugu qoran ilaahay dankiisiina keeno laakiin aqoontii meesha laguu soo dhigayay afarta bilood afarta sanno shanta sanno maxaad ka weelaysay taana waxaad ku weelayn kartaa uun waxa weeyaan dee inaad wax akhrisato mushkiladda jirta imika innagu waxaanu nahay dhegaystayaal baynuna qofku wuxuu tegayaa ilaa iyo dee waxa ilaa ka u yar marka laga soo bilaaba ilaa jaamacaddii wuxuu tegayaa iskuulkuu tegayaa deetana macallinkii wuu soo dhegaysanayaa dabeedna haddana gurigii markuu tago wuu tegayaa bareefad baan qabanayaa buu odhanayaa haddana wuu ka soo noqonaya waxa laga mid kale inuu tago dabeedna isagoo daandaana buu imanaya dee kolbo haddana waa seexanaya subaxii halkiibu buuggii ka soo qaadaya laakiin dee akhrisu saa maaha waxbarashaduna saa maaha qofku markuu macallinkii uu u dhigo marka hore waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waad fahmaysaa markuu macallinku kuu akhriyo laakiin markaad adigu dib isugu noqotae dib u akhrisato ayaad garan karaysaa wixii inaad fahantay iyo inaanaad fahmin waxa laga yaabaa wax badan inaad fahantay
waxaan dhiirigelinayaa runtii ardaydu inay ka qayb qaataan riirs kalaabka taasoan aaminsana inay waxtar fara badan u tahay aqoon fara badanna runtii ardaydu kordhinayso markaynu ka hadlayno xagga wax akhriska qofku hadduu wax akhristo aqoon badan baa u korodha daniga kala ardayda walka akhriyaasa maktabka akademiyadda jaamacadda hargeys yana ku hadlay buwaqdiga akhriyayan qoray maxamed ibraahim warsame hadraawi ee la dhaho hawaale waran buuggani wuxuu ka kooban yahay bog cabirkiisuna waa b wuxuu ka kooban yahay lix cutub oo mid waliba ka hadlayo arrimo saamayn ku leh bulshada geeska africa wuxuu soo bandhigayaa sidii loo noolaa qaybtii dambe ee nuskii dambe ee qarnidii hore oo ka soo bilaabmaysa ilaa iyo sadaashameeyadii laga soo gaadhayo buugga waxaa la sheegaa in lagu qoray gacanta oo uu hadraawi ku qoray qalin markii dambena loo bedelay taybin buugga waxa la qorayay muddo dhan toban sanno oo ah muddo aad u badan mar kastood wax akhridid aqoonta aad leedahay iyo critical tinkinka la sheego ama fikirkaagu uu sii badanayo sidoo kale aad networkin samayn kartidoo dadka kula da-da ah ama aad iskuwaxiisaysaan ayaad meel iskugu imanaysaanoo halkaana waxaa kaaga imanayna networking dadka iskuwaxiisaynayseen inaad isbarataan